horta meeshaas dagaal baa ka dhacay kooban oo dad nabaddiida oo meesha ku jira waxay damceen inay meesha fal amni darre ka sameeyaan iyo khalkhal xabsiguna sidaad og tahay waa caloosha dowladda oo negative ah arrintaas waa laga taxadiray ciidankiina gaashaan kuu daruuray halkaas ciidanka afar nin saddex nin oo marka hore dhimatay iyo nin dhaawac ah baa dhintay maxaabiistana waxaa ka dhintay shan saas hadday tahay dowladdeennu iyo ciidanka asluubta boolisigooda ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato xasilooni lagu joogo maxaabiista la daryeelo weeye siyaasadoodu adigo arrintaasaa iska dhacday waa ka xunnahay ninkaas waxaa la yidhaahdaa aad i weydiisay isagana raggaasu ka mid ahaa afartaahoo dhintay waxaa la yidhaahdaa xasan xuseen raage baa la yidhaahdaa siddeed iyo labaatan jir weeye darajadiisuna waa saddex harig leh laba ilmood buu leeyahay haddana haweenku gabadha uur bay u leedahay sidaa dadkoodu ay noo sheegeen ama annagu aan dad ugu dirro usoo xaqiijinay wuxuu ku dhashay kilalka shanaad meel la yihahda jafi ansoonaa baabilimiya mijibsiga meelahaas adugu ah waxay taas hadday intaas tahay ninkaas wuxuu joogay meesha xabsiga dhexdiisa meel la yihahda centrale weeye oo dhexda ah oo xabsiga meeshiisa u weyn kamta iyo biyo muddo iyo qayb gabdhaha iyo wuxuu u kala baxaa iyo centrale oo meesha wax ka dhaceen waa gartay marka isagu ma iriduu taagnaa mise wuxuu joogay centraaluu joogay furahayu ahaa furayaashu hayey waa gartay qayb furayaashu hayey marka hadduu furayaasha hayey ninkii burcadka ahaa oo sita bastoolad baa ku soo baxay furaha dhig buu yidhi isagoo tallaabooyin dhow u jira buu yidhi dhig intuu kusoo dhaqaaqay furaha furaha keeni mayuu yidhi furaha keen buu yidhi haddii kale bastooladiina waa soo rogtay ninkan furaha kor buu turay iyo waardiyihii kore iyo raggii dagaalamayay meelaha wax ka dhinayo kore joogay ciidanka waa gartay sidaas buu haliyey ku noqday furihiina u badbaadiyey waxay rabeen furaha intay furaan maxaabiistoo dhan isku dhex yaacdo xabaduhu cidday rabaan ku dhacaan arrintu ay khalkhal gasho buu rabay ninkaas marka furayaashani ma waxaa looga baxaa xabsiga dibadda looga soo baxaa mise waa albaabada xabsiga gudaha dhexdiisa waa qaybta ay muxuu ahaa gudaha ah furayaasha ah wey oo maxaabiista maaha banaanka laba albaab oo kale baa xagga dibadda ka ah ma ahan kaas waa dhexda meesha ah oo korna u furan weeye albaabada maxaabiista furayaashoodii weeye oo gudaha marka furihii markuu tuuray yaa gacanta ku dhigay furihii waxaa tuuray markuu kor tuuray askartii kor joogtay mid ka mid a rag ka mid a gacanta ku qabtay furihii gacanta uma gelin nimankii doonayay inay ka baxsadaan meesha uma gelin gacanta uma gelin kor baaba loo tuuray oo kor saraa loo tuuray ilaa six mitr five mitr iyo bar kor ah baa la tuuray oo marka halkaasaaba lagu qabtay meeshii oo waardiyaha iyo laga hayay oo kore ba baa lagu qabtay jeeqweytiyadii kore aargooyinka ahaa baa lagu furkiisaa lagu tuuray ciidankii baa qabtay saas kurahaas marka ninkaas uu ku yahay haliyey goormay toogteen marka goormaa la toogtay ninkaas isla markiiba isla markii furaha tuuryadu cirka u tuuray xabaddu waa ku taallay waa ma meeshiiba ku dhintay mise dhaawac buu noqday maya isagoo dhaawac rirriqlaa la soo bixiyey banaanka markii loo saaray wax yar gaariga la saaray xoogaa sii socday waa waa sitaalka inta la geynta nafta kale waa gartay marka waad waxaad u aqoonsateen inuu yahay nin geesiya say fikradaasiyay ka timi dagaalkaas raggii galay oo dhan rag waxay geesiyeena intii dhintayna allaha ku naxari ha u naxariisto kulligood waa ka tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay waxa weeye marka waxaanu aqoonsanay inuu yahay haliyey inuu yahay baanu aqoonsanay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed waa maamuusay bilad sharaf buu midii ugu sarraysay buu ciidanku lahaa baa taallo abaa loo sameeyey